ogaado qodobbada ugu waaweyn ee ka socda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g blas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniina taariikhdu waxaay ku beegan tahay afarta bisha sebtembar sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynayay warka subax haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan saacado badan qaatay waxa uu la yeeshay guddoomiyii hore ee gobolka hiiraan cali jiite cismaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shalay galab gaaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa waxaa halkaasi si weyn lagu soo dhaweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kadib soo dhaweyntiisa uu kulan gaar ah oo saacado badan qaatay la yeeshay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jeyte kulanka ayaa la aaminsan yahay in uu dahaaran yahay howlgalka wejiga labaad ee ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo horey ugu dhawaaqay waxaana madaxweynaha iyo guddoomiyihii hore ee la sheegay in kulankoodu uu qaatay in ka badan afar saacadooda waxaana ay ka wada hadleen sida warar hoose ay tilmaamayaan sidii loo xoojin lahay howlgalka wejiga labaad ee waa wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab kaasi oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud horey u dhawaaqay haatanna la filayo inuu xarun ka dhigto degmada maxaase ee gobolka hiiraan dhanka kalena haddii aynu eegno isla wararka ciidanka xoogga aynu ku guda jirnay banaanbaxyo lagu taageerayo ciidanka xoogga oo ay waa banaanbaxyo lagu taageerayo howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa shalaga lagu qabtay magaalada muqdisho waryaheena safa cismaan ayaa sii dheeraanaysa
waxa uu ahaa banaanbax lagu taageeraya ciidanka xooga dalka ee Haa, waa organ oo la taageeraya.
dagaalamayaasha al-shabaab Bismillah.
waxa ayna sheegeen inay dhiirigelin u yihiin ciidanka xooga oo uu horkacayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Yeah.
soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo furmaha ku sugan shacabkan ayaa laga kala keenay toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir waxaana horkacayay guddoomiyaashooda degmooyinka iyaga oo watay boorar ay ku xirhan yihiin erayo ka dhana al-shabaab ugu horeyn waxaa bulshada la hadlay qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka kuwaas oo hadallo gubaabo ah goobta ka jeediyey dadkeeni aa maalin walba meedaskooda meelaha ka qaadnaa daawacoodii ka qaadnaa cabsi guryaha kula jiray goobo waxbarasho aadi waaye cibaadadii ka go-een jimco walba in qof la dilo oo salaadii jimcada laga dhinto oo jamaacada masaajidka la aadi waaye raggii noo sababay maanta godadkoodiiaa loogu galay guryahoodiiaa loogu galay adigii islaamahoodii maxaa leedihiin maxaa leedihiin
waxaanu wada ducaynaynaa in alla guuleeyo ciidankeena qaranka waxaan leenahay annagoona dhuuman oo aan gamban oo aan wejiga duubanin cadowga ha jabo cadowga ha jabo ciidankeenna ha guulaysto ciidankeenna ha guulaysto
gudoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale ayaa sheegay in mushaarka bishan sagaalaad ee shaqaalaha gobolka banaadir ay ugu deeqeen ciidanka furinta ku jira ee u dhimanaya difaacidda dalka kulay doonaan cadowga la dagaalanka khawaarista ciidankay ku soo kulaynayaan bishaan waxaanu huraynaa naf iyo maal ra-iisul wasaare ku-xigeenkana waa la joogaaye waxaan rabaa inaan ugu baaqiyo shaqaalaha dowladda ee shanta kun kor u dhaafaayo iyo dolayaasha wasiirada ee heer baarlamaanka inay mushaarkooda bilbil ayagu inay bixiyaan ay xagga ujiheeyaan waxaan kalaa rabnaa inaan idiin sheegno guddoonku maanta maruu shilay wuxuu go'aamiyey labada arrimood midda ah mushaarka bishan inuu wareejinayo iyo midda ah dalkaaga ku dhisa hal doolar waxaan u wareejinaynaa ugu hiili dalkaaga hal doolar la dagaalanka xulaynta dalka
dhinaca kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa hadalkiisa raaciyey in dowladdan ay la tartamayso dowladaha caalamka iyo sidoo kale koox mugdi idinla rabta ayuu yidhi isaga oo shacabka dhiirigelinaya una jeedinaya hadallo guwaabin ah waa shan iyo tobanka milyan oo soomaaliyeed iyo dhowr kun oo wiil oo la khalday oo caawa kaymaha ku dhuudhuumanaya oo aan toos u wajihi karin ciidamada qaranka soomaaliyeed waxay ishayaa waa dad diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda difaacanaya iyo kuwa raba inay barakiciyaan oo qarxiyaan oo qaxiyaan waxaa ishayaa dawlad soomaaliyeed oo rabta inay la baratanto dawladaha dariskaah ee dhiggeeda iyo qolyo raba inay meel mugdiya oo madow inagu xidhaan dadka soomaaliyeed way ka dhiidiyeen arrintaa ma aha dad si yar lagu haysan karo halkaa waxaa taagan guddoomiye saynab oo ay isku dayeen inay waxyeeleeyaan oo weli taagan oo dagaalamaysa oo dalkeeda iyo dadkeeda u adeegaysa waxaan rabaa inaan idinla wadaago shacabweynaha reer muqdisho iyo ummadda soomaaliyeeday haddii xilliyada qaar aagga hore dagaalku u ahaan jiray laamiga jidka soddonka iyo dabka iyo soobe iyo meelahan inay qarax ku sameeyaan maanta halka nimankii aynu isu wajahaynaa waa caws weyne iyo wabxo iyo jawla iyo galhareeri iyo ceelbuur
safiya cismaan cabdulle warbaahinta dalsan muqdisho
dhanka kalena haddii aynu eegno duqii hore ee degmada badan ayaa xilka waxa uu ku wareejiyey duqa cusub ee magaaladaasi dhowaan loo doortay waryaheena nooga soo warrama deegaanada puntland ayaa noo soo diray warka wareegayeen maayirkii hore ee degmada baran iyo maayirka hadda ee degmada ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha maamulka gobolka sanaag laamaha amniga qaar ka mid a nabadoonada iyo cuqaasha gobolka sanaag isduwayaal ugu horeyntii waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid a isimadii munaasabada kasoo qayb galay iyo mas-uuliyiin kale iyagoo u hambeliyey maamulka cusub kii horena uga mahad celiyey waxqabadkiisii sidoo kalena bulshada gobolka sanaag ka codsaday inay si hufan ula shaqeeyaan maamulka cusub gudoomiye horena waa mahadsan yahay gudoomiyaha cusubna waxaan leenahay maanta waa dee xilku kolley waa meerto maalinba qof baa qaadanaya laakiin bulshada reer barmeed ee xilka loo hayaa waxaa weeye inay isu xilsaarto oo la shaqayso guddoomiyaha cusub waxaan leenahay maamulkii horena aad iyo aad buu mahadsan yahay maamulka dambena waxaan leenahay xirka la idiin doortay ilaahay ha idiin fududeeyo
aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maanta inaan baran maqaanti ka noqono oo goobjoog ka noqono xafladda quruxda badan oo maamulka labada maamuleed maarta ku kala wareegayaan xilka waxaan kaloo ku faraxsannahay soddonkii degmo oo dimuqraadiyaddu ka hirgashay oo qof iyo cod lagu doortay koonsalkooda iyo maaragtay maamulka degmadii u horreysay oo maamul yeelata oo guddoomiye iyo guddoomiye kaxigeen horteena fadhiyaan inaan maqraanti ka noqono oo riyadii ay noo rumowdo oo aan fadhiisanno waa ku waa ku faraxsana
maamulkayagii hore ee degmada baran waa saagootiyeena waxaan leenahay waa mahadsantihiin maamulka cusubna waxaan leenahay soo dhowaada
marka wadaadahay waa mahadle isu keenkeenayna oo caafimaad qabna isugu keenay guriga quruxda badan oo uu noo diyaariyey maayirkii hore mudane timir waynu isugu nimi xaflad xilwareejina waxaan kusoo koobayaa qolada tegaysana waxaan leeyahay si fiican baanu inii sabooteynaa khayr allah ha idin siiyo wixii aad qabateenna ilaahay ajar ha idinka siiyo wixii aad naga khaladeenna way idinka cafiyeynaa iyaga intaasaan leeyahay qolada cusub waxaan leeyahay waynu soo dhowaynaynaa gacmo furan waaynu doorannay codkayaga baanu idinku doorannay waana inla shaqaynaynaa guddoomiyihii hore waxa weeyaan wuxuu noola soo shaqeeyey si wanaagsan oo hufan oo waxqabad leh waa uga mahadcelinaynaa xilkaa meerta noqday waxa weeyaan guddoomiyaha cusub waa soo dhoweynaynaa waxaanu diyaar u nahay inaanu la shaqayno waxaan soo dhoweynaynaa maamulka cusub ee degmada dhammaan xubnihiisa waxaan sagootiyenayn sagootiyaya odhan maayo wuu joogaa guddoomiyihii weli wuxuu ka mid yahay golaha deegaanka marka waxaan leeyahay waxaan u mahad celinaynaa wixii uu soo qabtay guddoomiyihii hore oo nin oday ahaa oo muddo kasoo shaqaynayay degmada sidoo kale duqa degmada ee hadda cawad cali xidhay iyo duqii hore ee degmada axmed maxamed timir ayaa xilka la kala wareegay runtii waa maalin weyn oo runtii farxad leh aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan maanta halka xilkii ku wareejiyo aan soo hayay muddada dhan ee afarta sano waxaan runtii aada ugu mahad celinayaa marka hore ee bulshada reer barameed oo muddada aan xilka joognay si fiican noola soo shaqaysay ee runtii si fiican kaa isu soo garab taagtay maamulka cusub runtii aad baan ugu mahad celinayaa waana soo dhoweynayaa waxaan leenahay allah idinku asturo xilka dhan waa naga nasiib badan yihiin waxay nooga nasiib badan yihiin saaxiibka cawid maalintii annagoo aanu nimi degmada meesha aan wax ka bilownay waxay ahayd runtii meel maanta aada meesha aada la wareegaysaan aanu dhoweyn waxay ahayd guri degmo ma jirin waxaan ahay anigoo oday soo shaqeeyey deegaanka ka soo shaqeeyey waxaan ballan qaadayaa insha allah haddii ilaaha yidhaahdo inaan la shaqayn doono ee maamulka cusub wixii taladayda wixii khibradayda iyo wix kasta oo garab istaaga insha allah haddii ilaaha yidhaahdo waxaan rabaa inaan yeeriyo qalabka aan maaragtay iyo waxyaabaha aan ku wareejinayno haddii ilaaha yidhaahdo waxay ka kooban yihiin ee, guri degmo oo xafiisyadiisu ka kooban yihiin holkan inu joogno iyo toddoba xafiis oo iyagu faction oo wada shaqaynaya oo runtii aan eh, isla soo wada aragnay Eh, sidoo kale gaari ay leedahay degmadu oo loogu adeego si uu maaragtay nadaafadda uga shaqeeyo Eh, qalabka yaalla xafiisyada Eh, lix iyo laba- lix iyo toban miis eh, lix armaajo eh, kuraas caaga oo siddeetan iyo siddeeda kuraas xafiis oo toddobiyo lix iyo labaatana kombiyuutarro toddoba xabaa aada iyo aad waxaan halkan uga mahad celinayaa guddoonkii iga horreeyey ee halkankan runtii xilwareejin ceellaa ee markhaanti laga yahay qaybaha halka uu ka teliyey aada iyo aad mataa uga mahad celinayaa ugu dambayntii guddoomiyaha gobolka sanaag iyo wasiiru dowlaha ayaa soo dhoweeyey maamulka cusub kii horena uga mahad celiyey waxqabadkiisii sidoo kalena bulshada ka codsaday inay la shaqeeyaan in maamulka cusub waxaan aada ugu mahad celinayaa guddoomiyihii hore ee xilka wareejiyey sida hufan oo aanu u soo wada shaqaynay
dhanka kalena haddii aynu eegno mas-uuliyiin ka Iyadoo maalinta- socday jaamacadaha somalilan ayaa waxaa muqdisho ay uga qeyb galeen shirka dhowaan furmay ee lagu hadlayo tayeynta waxbarashada dalka waryihiina abuukar dayax ayaa ka warramay markii labaad uu ka socdo magaalada muqdisho shirka wadatashiga hirgelinta sanadka asaasiga ah ee jaamacadaha soomaaliya ayaa markii ugu horreysay soddon sano kadib waxaa kulanka yimid oo ka qayb galaya mas-uuliyiin ka socda jaamacadaha somalilan xubnaha shirka ka qayb galaya waxaa ka mida mas-uuliyiin ka socda jaamacadda camuud jaamacadda hargeysa iyo jaamacadda burco sida ay dalsan ogaatay imaatinka madaxdan ayaa ka dhigaysa in waxbarashada dalka ay soo midaysmayso dhinac walba islamarkaana uu muuqanayo iskaashi xagga waxbarashada wasaaradda waxbarashada dalka weli wax war ah kama aysan soo saarin imaatinka madaxdan ka socda jaamacadaha somalilan wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir ayaa shalay furay shirka wadatashiga hirgelinta asaasiga ah ee jaamacadaha soomaaliya shirkan oo ay ka soo qayb galeen jaamacadaha dalka iyo khuburo waxbarasho ayaa looga hadlayaa habka hirgelinta iyo maadooyinka lagu baranayo jaamacadaha asaasiga ah ee dalka sharooynihii aan halkan ku qaban ayay sheekada ka soo bilaabatay doodan halkaasay ka timi marka go-aanadii shirweynaha ayay sidaa ugu qoreen in eh, jaamacaduhu in ardayga la siiyo sanad eh, foundation ah oo lagu baro waxyaabaha u sii sahli kara tacliinta jaamacadeed inuu sii wato horta meeshaas ayay ka timid eh, ilaa shan boqol oo qof ayaa joogtay eh, kadibna waxyaabo kaloo badan iyo eh, hadaladii hadda meeshan laga tilmaamayey iyo duruufo badan oo oo tacliinteena gaar ahaan tacliinta sare ku saabsan eh, ayaa laga soo waday qaar aniga aan goobjoog u ahay marka aan ka tago xogwaalnimadeyda shaksina eh, qaar kaleeto oo dadku ay noo soo gudbiyeen iyo dooda ugu badan ee qof kasta oo mas-uul ah ama waalid ah ama macallin ah ama bulshada qaybaheeda ka duwan ganacsada gaar ahaan iyo dadka kale ee ajnabiga ah ee danaha nagala baxeeyaba farta waxaa lagu fiiqayey in waxbarashada tacliinta sare inaynu wax ka qabaan Eh, waxaa farta loogu fiiqayay kow qofka tacliinta sare ku jira horuu ka muuqanaya suuqii shaqadu aad iyo aad dad badanaa wada arkaa muddadeeduna way gaaban tahay degdegaa wax looga qaban karaa tan tacliinta asaasiga waqti dheer bay qaadanaysaa ardaygu naftiisa labiyo toban sano ku jiraa marka meel dhexe waa laga qaban karaa bal marka tan ee xoog ha la saaro waxyaabaha jaamacadaha ay la wadaageen waxaa ka mid ah in tirada ardayda ee soo gasha jaamacadda iyo tirada ka qalin jabisa gudahaan dhegeystayaal warkiisa Marka waxaad aad- kala socoteen raadiyaha dalsa waa dhageyntaa cidda wararkaygu seegaan waxay dib kaga heli karaan barahaynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan maad helin warlaheliyaabaa talan hel